بسم الله بسم الرحمن, الله الرحمن الرحيم الحمد لله, الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة, أيها الإخوة والأخوات يسر يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا, أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي, والتي هي بعنوان فضل العلم وأهله وآداب طالبيه والآن, والآن نترككم, نترككم مع المحاضرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد جزا الله أخانا الشيخ رشيد خير الجزاء ilaahay subxaana wa tacaala walaalkeen sheekh rashiid halka abaal mariyo kelmadda qayimka ah ee naafica ah ee markaas aynu ka dhegaysanay innakana ilaahay subxaana wa tacaala haynaga dhigo kuwa waxa weeye markaas ku intifaaca ee waxay u tarto runtii waaladaa markaas xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu markaas ku dardaarmay sunnada in la qabsado bidcadana laga dheeraado ka ayaa waxa weeye markaas qof kasta ku filan wax waxa weeye laga daba yidhaahaana meesha markaas kuma jirto waxa laakiin mar haddii sababta waxa weeye kelimaadkan loo jeedinaya ay tahay طulaab اlcilm fi mعhad alimaam ibn baz liلdiraasaat اlislaamiya wاlugaة اlcarabiya in ardadii markaas dhammaysa mustawaha teerarka markaas dhammaystay ee ka gudubtay kuwii waxa weeye ugu horreeyey in jawaa'ista ee waxa weeye la siiyo lagu tashjiicinayo ee lagu dhiirigelinayo markaas cilmiga barashadiisa si dadka kalena sidaasoo kale markaas ay u soo egtaan ay ugu daydaan waxaan jeclaystay kelmad kooban oo ku saabsan fadlu اlcilmi wa ahlih wa aadaabi daalibiihi inaan sheego fadliga cilmiga uu leeyahay iyo ehelkiisu iyo aadaabta iyo anshaxa iyo usluubka looga baahan yahay qofka daalibulcilmigaa ee cilmiga baranaya fadliga cilmiga waxa weeye waxayna halkan kusoo koobi karin haddaynu sheegno aayaadka iyo axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo aahaarta salafka iyo dadkii wanaagsanaa ka ansaxday ma koobi karno culimmaduuna kutub bayna ku qoreen ay u daar yeeleen duyaha alimaam ibn cabdilbar bayaanu fadli اlcilmi wa ahli haddii waxa weye markaas uu yahay culimmada waxa weeye markaas kale ee kutubta kala duduwan ka qortay waa shay waxa weye markaas aan la koobi karin kutubta ugu sida ugu fiican ka hadasho waxaa ka mid a kitaabka daaru sacaada alimaam ibn اlqayim raximah اllahu tacaala nusuusta iyo fadliga cilmiga ku soo arooray ayuu ka hadlay waxa muqaarano iyo isdhinacdhiguu ku sameeyey cilmiga iyo waxyaabaha kale ee dadku markaas wanaag ay ka raadiyaan maalka caruurta ubadka marka kutubta culamadu ay ka qoreen ayaa insha allahu tacaala markaa laga muraajacayn doonaa oo qofka daalibulcilmiga waxa weye uga noqon doonaa haddaynu wax ka sheegno dhowr aayadood iyo dhowr xadiid iyo hadallada culimmada wax ka mid ah waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi waqul rabbi zidnii cilma nabiy llaahi maxamed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacala yidhi waxaa tidhaahaa rabbigay waxaad ii siyaadisaa cilmi lama hayo shay ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka uu faray inuu ilaahay weydiisto uu kordhiyo cilmiga aan ahay haddaad akrido qur'aanka axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga heli maayo wax ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka weydiistay inuu siyaadiyo oo waxa weye cilmiga aan ahay taasina fadliga iyo cilmiga iyo uu leeyahay ay kutusaysa waayo rasuulkii ilaahay subxaana wa tacaala diinta iyo cilmiga uu ku soo dejiyey hadduu ilaahay subxaana wa tacala ku waxaa tidhaha ilaahay ii siyaadi cilmiga o ii kordhi dee inaka min baabi awlaa waxay taasi nagu boorimaysaa inaanu cilmiga waxa weye markaas barashadiisa iyo dhigashadiisa anu ku dadaalno in ilaahay subxaanaه wa tacaala aynu weydiisano cilmi naafica oo waxa weeye adduunyo iyo aakhiraba inagu anfacaya oo wax inoo taraya waxa ilaahay subxaanaه wa tacaala aayad kale ku yidhi يرفع, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلهي سبحانه وتعالى هذا وحكو إلهي وحكو قاليا طبك مركز إيمانك مؤمنين تعا يكو علم جلسيي أيديك إذا كمدا ورشا إلهي سبحانه وتعالى طبك مركز إنه كو قاليا يتلمان إيمانك وعلمك دايتنا رسول وحا إلهي سبحانه وتعالى وشاك دادك علم جلسيي علم إيمانك ودور يهي درجات درجات إنه إلهي سبحانه وتعالى كو قسي قاليا qofka waxa weeye isaga cilmiga aan la siin taas aayaddaasna waxay tilmaamaysaa in waxyaabaha qofka kor loogu qaadayo fi dunya wa fi laakhira cilmiga uu yahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii waxa weye cumar bin khadaab uu soo wariyey muslim fii saxiixi uu ku soo saaray waxa waxa weye markaasuu yidhi ina allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkan dad buu kor ugu qaadaya qaarna waxa weeye hoos buu ugu dhigaya وحي الله سبحانه وتعالى قرآن كريم كوكوري قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ليه سميه كوى علمي قاله وحقرنا إياه يكوى عن لهين معنى هو استفام كاريا وما سميه بك علمي يا قوان تلا يكوى عن لهين إله سبحانه وتعالى ما سمنا أيا وحوي إليه حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وحكمل حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قفك إلهي سبحانه وتعالى خير يولاد لدور دين تأيو فانسية فهم كان سنة يلي كتو سنة الله وهو حيانا كاسو كعنف فلو وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام وكتو المعمي من سلك علما يلتمس من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله الله به طريقا إلى الجنة قفك وضمر ودرس علم دون كره هذه إلهي سبحانه وتعالى طريقا يجدك تلذا ayaa waxa weeye markaas ugu fududaynaya xaqa ayuu ku hanuuninaya aakhirada dariiq waxa weeye jannada ayaa markaa ku hanuuninaya walaalayaal aad bay u fara badan tahay aayaadkii axaadiista iyo waxa weeye fadliga cilmiga ku soo arooray waxaa cilmadu waxa weeye markaas cilmiga ay ku tilmaameen sida axmed bin xambal raximahullah lagu soo guuriyo inuu yidhi cilmigu wuxuu qofku uga baahi badan yahay cuntada iyo cabitaanka waayo cuntada iyo cabitaanka waktiyo gaara ayaa loo baahda laakiin cilmiga xaalad kasta ood ku sugan tahay xidhiir buu la leeyahay markaas waa qofku uu u baahanay cilmiga yani cuntada iyo cabitaanka sidayn ugu baahanay in ka badan yani qofku hadduu cuno iyo cabitaan waayo markaas de ma noolaan karo noloshiisu waxa weye hagaag mayso sidaasoo kale qofka nolosha dhabtaa oo qalbigu waxa weye markaas inuu wanaagsanaado waxa weeye markaas cilmiga xaqa inuu garto oo waxa weye markaasuu ku toosnaado markaas fadliga cilmigu waa uu fara badan yahay mana soo koobi karno cilmiga fadli waxaa ugu sugan qof kastaa wuxuu jecel yahay inuu cilmiga sheegto inuu cilmiga sheegto walow cilmiga ehelkiisa wuuna ka mid noqon jahligana foodxumo waxaa ugu filan qof kastaaba wuu necab yahay in jahli lagu sheego walow ha noqdaba qof waxa weeye jahli markaas ehel u ah oo ku tilmaaman xataa cilmigu wuxuu keenay in xayawaanaadkii markaasuu kala fadilo oo aygii mucallamkaa la rabeeyey uu ka fadilay kii markaas aan la rabayn ee waxa weye aan la tababarin oo kanna wuxuu soo ugaarsaday waa laynoo baneeyey kan markaas aan la tababarinna ugaadiisu waxa markaas ma banaana marka cilmiga xataa xayawaanaadka ayaa markaas ku kala fadilan oo ku kala horeeya ibnu aadamkana markaas iska dhaaf ee waxa weeye cilmiga fadligiisu waa shay muuqda oo haba yaraatee markaas cidina ayna diidi karin cidna markaas ayna ku mulgi karin cilmigaa fadliga leh ee khayrkii wanaagu ku soo arooray haddaba muxuu yahay ma cilmiga waxa weye sayniska ma cilmiga waxa weye xisaabta ma cilmiga waxa weye markaas dhismaha iyo handasada ma aha kaa dhammaanta waa cilmigii waxa weeye ambiyada iyo rususha laga dhaxlay waa cilmu اlkitaabi wasunna cilmiga kitaabka iyo sunnada weeye cilmiga fadliga iyo khayrka iyo wanaaggaas uu ku soo arooray waa cilmiga waxa weeye ku kala tusaya dariiqa saxdaa iyo dariiqa waxa weye markaas luusan waa cilmiga lagu garanayo ilaahay subxaanaه wa tacala wuxuu raali ka yahay oo dabeeta la imanayso iyo waxa ilaahay subxaanaه wa tacaala raali una ka inad ka dheeraanayso waa cilmiga tawxiidka iyo waxa weye shirkiga ku kala baraya waa cilmiga sunnada iyo bidcada ku kala baraya waa cilmiga daacada iyo macsiyada ku kala baraya sidii waxa weye markaas ibnuqayim uu yidhi alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa bitamwiihi mal cilmu nasbaka lilkhilaafi safaahatan bayna arasuuli wa ra'yi faqiihi cilmigu dadka aaraadooda iyo hadalladooda ma aha caqliyaadkii waxay markaas falsafadana ma aha cilmigu waxa weeye ilaahay wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi saxaabadu waxay yidhaaheen waa kaa cilmi waxa weye cilmigu markaas hadalka oo lasii jeexjeexo oo waxaweye markaas la farabadiyo taas ma aha hadalka waxaweye markaas la qurxiyo ma aha bidacoo waxa weye la qurxiyo ma aha laakiin cilmigu waa hadalkii ilaahay iyo hadalkii waxaweye markaas rasuulka iyo hadalka saxaabada taana waxaa ku caddaynaya cilmigii salafka iyo saxaabada iyo taabiciinta iyo waxaweye markaas cilmiga mutaakhiriinta haddii laysku miisaamo dee madhab salaf aclam wa axkam wa aslam madhabka salafka ayaa cilmi badan oo ixkaam iyo sugnaanshiyo badan oo badbaado badan madhabka waxaweye markaas khalafkuna isaga waxaweye markaas ajhal waa adar iyo kaa ugu jahli badan iyo kaana waxaweye markaas ugu dhibaato badan haddana marka laysku eego salafka hadalkoodu waxaweye markaas waa u koobnaa wuxuu a hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadalka khalafkuna wuu fara badan yahay laakiin waa kafiir qaliilin baraka wuu fara badan yahay barakadu waxaweye markaas way ku yarta sida awgeed ba alimaam ibnu rajab raximah اllahu tacala wuxuu qoray fadlu cilmi salaf calى cilmi khalaf waa risaalad aad iyo aad qayib u ah oo cilmiga waxay markaas farciga ah ee cilmigii salafka ahaa waxa uu yahay iyo siduu khayrkiisu badnaa hadalkooduna markaas uu u koobnaa ayaa ibnu rajab raximah اllahu tacala kitaabka waxaweye markaas uu kaga warramay hal la muwaajaceeyo waxaa markaa uga socdaa ha lagu dadaalo cilmiga waxay markaas kitaabka iyo sunnada iyo aahaarta salafka ha layska yaraariyo aaraada mujaradka iyo aqwaasha waxay markaas ka qaawan nusuusti waxay markaas adilada taas cilmi waxay markaas lama idhaa dadka waxaa ugu hadal badan falsafada iyo asxaab waxay markaas cilmulkalaamka haddana culimmadu waxay ku tilmaameen inuu kaasi jahli yahay inuu jahli yahay oo haddii culimmada wax loo dardaarmo culamaa ulkalaam kuma jiraan culamaa ulkalaam falsafada iyo mandiqa ku takhasusay ee waxa weeye ru'asada markaa firaqa daalla jahmiyada muctasilada kuwaas waxa weye markaas ashaacirada waxay dhaha culummada markaas ma soo gudagelayaan waayo waxay ku takhasu waa cilmulkalaam cilmi waxay markaas sharciya ma aha marka haddii culimmada wax loo dardaarmo een markaas kuwaas ma soo gudagelayaan bay culimmadu idhahaan marka cilmigaa ha lagu dadaalo waxaweye markaas ha lagu sugnaado barashadiisa aad iyo aad ha loogu dadaalo waxaan intaa raacinayaa aadaabu daalib alcilm ardayga cilmiga sharciga baranaya aadaab baa looga baahan yahy aadaab iyo ansix iyo usluub baa looga baahan yahay een markaas aad iyo aad muhim u ah aadaabtaas way fara badantao culimada kutub kala duduwan bay ka qoreen oo waxa weye adabu dalab la ydhaha aadaabta cilmiga barashadiisa laakiin laba arrin ayaa markaa doonaya inaan tilmaamo aad aasaasi amba lafdhabar u ah ka ugu horeeya waxa weye alikhlaasu fii dalab alcilm cilmiga barashadiisa in ikhlaas lala yimaado cilmiga ilaahay dartii subxaanahu wa tacala waxaad wax u baranaysaa waa inuu yahay limaada tatlubu alcilm maxaad cilmiga u baranaysa cilmiga waxaad u baranaysa waa inuu yahay alikhlaas lilahi caza wajal waa maxay alikhlaas fi dalab alcilm alimaam axmed bn xambal raximah llahu tacaala ayaa wuxuu yihi laa yusaawi alcilma shay liman saxat niyatu cilmiga wax u dhigmaa ma jiro qofka niyadiisu ay saxiix tahay amba niyadiisu ay khaalis tahay waxaa lagu yihi wakayfa ikhlaasuhu amba tasixu niyatu ya aba cabdilah niyadiisu qofka sideeday oo ansaxaysa cilmiga barashadiisa mar haddayna waxba u dhigmin wuxuu hi yanwi rafca aljahli can nafsihi wa can innaas waa inuu cilmiga wuxuu baranaya ay tahay inuu naftiisa jahliga iyo aqoon darrida ka kor qaado dadkana uu ka kor qaado waa ka ikhlaaska khaaska ee dalabulcilmiga markaasuu u baahan yahay laba shay inaad cilmiga u barato rafcu اljahli can nafsik naftaada inaad jahliga iyo aqoon darrida ka kor qaado wa rafcu اljahli can الnaas macniga waxa waa islaaxu nafs awala uma islaaxu naas cilmigu waxaad u baranaysa waa inuu yahay inaad naftaada marka hore ku islaaxiso ood waxaweye markaas ku wanaajiso ood adigu waxaweye markaas ku toosnaato marka labaadna islaaxu naas dadka inaad ku islaaxiso oo dadka waxaweye markaas cilmigii adigu aad baratay eed waxaweye markaas aad ku toosnaatay inaad waxaweye dadka sii barto inaad dadka waxaweye markaas ku gaarsiiso inaad dadka waxaweye ugu yeedho taas ayay keensanaysa sida awgeed rasuulka calayhi salaatu wasalaam cilmiga saxaabadu way ka qaadanayeen duuna baraye laakiin taa waxaa u raacsanayd inay sii gudbinayeen oo waxay markaas cilmiga ay sii gaarsiinayeen wuxuu rasuulku ohan jiray ixfaduuhunna wa balliquuha man waraa'akum xifdiya arrimahaa qayb oo xifduu rasuulku ku ohan jiray cidda waxaweye markaas idinka dambaysana ee waxaweye markaas gaarsiiya waxaa xadiidka rasuulka saasoo kale ku jirtay balliquu canii waxaweye markaas walow aaya cilmiga markaas ay rasuulka ka qaadanayaan way sii gaarsiin jireen way sii gudbin jireen xataa waxaa dhici jirtay in rasuulku wiilashadiisa saxaabada ay u kaltamaan oo qaarna rasuulka u yimaadaan qaarna markaas beerihii iyo xoolihii ay sii ilaaliyaan dabeetana kuwii rasuulku wax ka soo maqlay kuwii aan maqlin wax weye ay sii gaarsiiyaan oo ay markaa u sheegaan guryahooda ayaa waxay markaasay sii gaarsiin jireen marka cilmigu waxaad u baranaysa waa inu yahay labada arrin inaad adigu markaa naftaada ku wanaajiso inaad waxaway markaas dadka aad ku anfacdo ood waxaway markaas aad dadka ku wanaajiso marka halka waxaa soo gudagelaysa qofka daalibulcilmiga ah waxyaabaha markaa cilmigu keensanaya waxaa ka mid a addacwatu ila alcilm wa ila alxaq inuu dadka markaas cilmiga ugu yeedho iyo xaq cilmigan aad baratay ee ilaahay subxaanaه wa tacala uu ku fahansiiyey caqiidada saxdaa tawxiidka sunnada dariiqu ahli الsunna waاljamaaca inaad sii gudbiso oo calaa xasabi ma tastabiic intaad karayso markaas bilatii axsan aad ku gaadhsiiso waa waxyaabaha waxay markaas aadaabta daalibulcilmiga ee cilmigu keensanayo ma aha cilmiga inaad u barato waxyaabaha niyada fasahaadinaya inaad waxawey markaas caalim lagu yidhaaho waa awheben waa ninkii caanka ahaa ee aw fulaan ahaa in lagu yidhaaho taasini cilmigii ikhlaaskii waxba yeelays ma aha inaad cilmiga u barato si aad maal iyo waxaweye adduunya aad ugu hesho ma aha cilmiga inaad u barato si waxaweeye jaah iyo sharaf aad u yeelato ma aha inaad cilmiga u barato si aad dadka ugula muranto waxyaabahaas oo dhan waa aafaatu niya niy fii dalab alcilmi qofka niyadiisa waxyaabaha aafeynayo waxyeelaya cilmiga barashadiisa weeye inuu maal u barto inuu si loo awhebel loo yidhaaho u barto inuu markaa dadka si uula murmo waxaweye u barto in la yidhaha ninkaas wax u yaqaan dadku inay sheeg sheegaan dadka agtooda inuu macruuf noqdo waa aafaadka dalab alcilmiga ka mid iyo waxyaabaha khatarta ah ee markaa loo baahanya inuu qofku iska ilaaliyo daalibulcilmiga oo aad iyo aad waxay markaas uga digtoonaado uga fogaado haddii kale xadiiskii rasuulka saddexdii ugu horreeyey naarta jahanaba lagu hirinaayey ayaa waxawey markaasaa soo gudagelaysa qofkii caalimka ahaa iyo kii qaariga ahaa maxaad u baratay maxaad cilm qur-aanka u akriday dabeetana wuxuu odhanaya ilaahay adiga dartaa dabeetna waxaa lagu odhanaya been baad sheegtay si lagu yidhaha caalim amba qaari ayaa tahay dabeetna naarta ayaa wejiga lagu tuuraya walciyaadu bilah ilahay ba subxaanah watacala markaanu ka magan gelayn aadaabta labaad ee daalibka looga baahanya waxa alcamalu bilcilm cilmiga in lagu camal falo cilmiga in lagu camal falo wax kastuu keensanayo waxa weeye markaas dhammaan waxaan aad baratay waa inaad ku toosnaatood ku camal fasho waayo cilmiga waxa loo baranaya inuu qofku ku camal falo ku toosnaado maaha in maskaxda laga buuxiyo maskaxda in laga buuxiyo maaha hadday caqiidada tahay hadday waxawey markaas waajibaadka kale hadday tahay haddii sunanka waxawey markaas ay tahay hadday tahay xaaraanta in laga dheeraado makruuhaadka waxa la yska ilaaliyo in waxa weye markaas dariiqa ahlusunna waljamaca lagu toosnaado cilmiga in lagu camal falo ayaa ardayga looga baahan yahay cilmiga in markaas sidaasoo kale akhlaaqiyaadkiisu ardayga waxawey markaas ay ka muuqdaan oo iftiinka cilmiga iyo nuurkiisu waxawey ka muuqdo ayaa qofka ardayga laga doonaya haddii kale muxuu noqonaya alqur'aanu xujatu laka aw calayk amba xadiidkii kale rasuulka ina allaha yarfacu bi hada kitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin qofka cilmiga barta ee ku toosnaada ilahay uu ku rafcinaya fi dunya wa fi alaakhira qofka laakiin ku toosnaa waaya isaga ayaa waxay markaasuu ku andacoonaya oo odhanaya waxay markaas ugu camal fali waayey marka ardayga cilmiga waxyaabuhu ku siyaadsanayo cilmiga wuxuu ku baranayo ku siyaadsanayo waxaa ka mida inuu ku camal falo waa kii waakiic lahaa idaa aradta xifda alxadiid facmal bihi haddaad doonaysa xadiiska inaad xifdido ku camal falayo odhan jir waad garanaysaan axmed bin xambal raximah اllah imaamu ahli الsuna waljamaca ku camalfalka cilmiga wuxuu ka gaadhi xadiiskii ibn cabaas ee rasuulku u istoobay markuu soo maray waa kii ise waxawey istoobay ee ninkii toobayna waxay markaas cilmi nushqaadii siiyey sidii rasuulku uu siiyey laakiin inako cilmigeenu baranayno waxaa laga yaaba waxay markaas adoo cilmigii dhiganaya in haddana waajibaadkii tasaahulaad aad ku samayso waxaa laga yaaba waxyaabihii muxaramaadkii waxawey markaas sheegayey inaad tasaahulaad ku samayso waxaa laga yaabaa akhlaaqdii wanaagsan ee cilmigu sheegayey in markaa tasaahul lagu sameeyo markaas waxyaabaha in layska ilaaliyaa loo baahan yahay inaanu waxawey markaas salafka dariiqooda ku toosnaano cilman wa camalan wa اctiqaadan ayaa laynooga baahan yahay baaraka اllahu fiikum وجزاكم الله خيرا